subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka redio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya uu saaka idiin hayo qodobada warkeennana waxaa ugu waaweyn taliska militariga ee afrika oo war ka soo saaray duqeymo lala beegsaday maleeshiyaad ka tirsan cururka argagixisada ee al-shabaab oo ka dhacay gobolka shabeellada hoose howlgal ka dhana maleeshiyaadka argagixisada ee al-shabaab oo ciidanka dowladdu ay ka wadaan deegaano ka tirsan gobolka hiiraan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho oo la kulmay duqa caasimada wadanka switzerland ee beng waxa ayna ka wada hadleen iskaashiga labada caasimadood munaasabad lagu taageerayay qorshaha dowladda soomaaliya ay ku doonayso in ay ku dhisto dekeda magaalada hobyo ayaa lagu qabtay magaalada london ee dalka ingiriiska wararka dibaddana waxaa ka mid ah dowladda turkiga oo hakisay howlgalkii militari ay ka waday gudaha waddanka suuriya
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan islamarkaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii ma waadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wada jirno walaalayaal gacmo wada jir bay wax ku gooyaan
kusoo dhawaada dhegeystayaal warkii oo dhan militariga maraykanka ee afrika ee markaa magacooda lasoo gaabiyo loo yaqaano africom ayaa war ka soo saaray duqeymo lala beegsaday maleeshiyaad ka tirsan kooxda argixisada al-shabaab oo ka dhacay gobolka shabeellada hoose waryaheena cali cabdiqaadir cali ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya
taliska ciidamada militariga ee maraykanka ee qaaradda afrika ee africom loo yaqaano ayaa war uu soo saaray kaga hadlay duqeyn lagu beegsaday maleeshiyaed ka tirsanaa kooxda al-shabaab oo ka dhacay qeybo ka mid a gobolka shabeellada hoose wakaalada wararka ufaafisa maraykanka associated press oo soo xiganaysa qoraal ka soo baxa africom ayaa sheegaysa in duqeyn ka dhacday nawaaxiga deegaanka lagu magacaabo beledul amiin oo ka tirsan gobolka shabeellada hoose lagu bartilmaameedsaday maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab waxaana warbixinta lagu sheegay intaasi ay jawaab u ahayd iskuday ay doonayeen kooxda al-shabaab ay ku fuliyaan weeraro ay ku bartilmaameedsanayaan saldhigyo ay lahaayeen ciidanka dowladda iyo kuwa midooda africa ee amisom oo wada howlgalka ka dhanka al-shabaab duqeyntaasi oo dhacday arbacadii lasoo dhaafay ayaa la sheegay in lagu dilay in ka badan toban ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab mana jiraan wax khasaaro oo soo gaaray ciidanka kumaandooska soomaaliya iyo saaxiibada caalamiga sidaana waxaa lagu xusay qoraal ka soo baxay taliska ciidamada militariga maraykanka africa ee africom bilihii ugu dambeeyeyna waxaa sii kordhayay duqeymaha howlgallada tooska lagu beegsanaya kooxda al-shabaab goobaha ay kaga dhuumaalaysanayaan gobolada dalka soomaaliya
dhinaca kalena howlgal ka dhana maleeshiyaadka argixisada al-shabaab ayaa ciidanka dowladda soomaaliya waxa ay ka wadaan deegaana ka tirsan gobolka hiiraan waryaheena ibraahim maxamed geedi ayaa khadka telefoonka si toosa ugu jiray isagoo ku sugan magaalada beledweyne ibraahim ka waran bal howlgalkan iyo meelaha uu ka socdo
waad mahadsan tahay sidaa sheegtay yaxya howlgalkan waxau ka socdaa deegaano hoos yimaado degmada jallaqsi ee gobolkan hiiraan sidoo kale waxa uu ka socdaa wadada isku xirta jallaqsi iyo weliba deegaanka fiidob iyo buurweyn oo ah xadka ay markaasi kala qaybiya gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe oo ka tirsan deegaanada hirshabeelle bartamaha hirshabeelle waxaana howlgalkan sameynaya ciidamada dowladda iyo kuwa amisom waxaana ujeedka uu yahay sidii markaasi maleeshiyada oo halkaasi dhuumaalaysanaysa ee looga saari lahaa kadib markii sida saraakiishu ay sheegeen halkaasi ay dadka reer miiga ah weliba ku safaya ee wadada isku xirta deegaanada ee buulo berde jallaaksi iyo deegaanka fiidow oo markaasi ay dhibaatooyin u geysteen saacadii lasoo dhaafay oo markaasi ay ka dhaceen gaadiid markaasi oo doonaya inay u gudbaan degmada buulo berde oo halkaasi ay markaasi raashiin ay markaasi ay ku gubeen marka ujeedadu waxay tahay sidii markii maleeshiyada halkaasi looga saari lahaa oo muxuu ahaa wadadaas u noqon lahayd markaasi ka caagan muxuu ahaa dhibaatooyinka al-shabaab ay ka geystaan guud ahaan gobolkan hiiraan inkastoo dhowaan howlgallo guud ay ka jireen gobolka oo laga sameeyey bartamaha gobolka isla markaasina lagula wareegay deegaano ay kamid tahay deegaanka hadda howlgalladu ay ka dhaceen deegaanka fidow oo ah xadka markaasi bartamaha deegaanada hirshabeelle
aada u maadsanyahay waryaheena ibraahim maxamed geedi ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonkaa si toosa ugu jiray isagoo ku sugan magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa la kulmay duqa caasimada dalka switzerland ee ben waxa ayna ka wada hadleen xiriirka labada caasimadood ee soomaaliya iyo sidoo kale dalka switzerland nuur siciid haliil
duqa magaalada beerna ee caasimada dalka switzerland master alex ayaa kulan soo dhaweyna xafiiskiisa kula qaatay duqa magaalada muqdisho mudane cabdiraxmaan cumar cismaan injineeriisow kaas oo ujeedkiisu ahaa sidii loo xoojin lahaa xiriirka ku dhisan iskaashiga iyo waxwadaqabsiga labada caasimadood ee muqdisho iyo beerna kulanka labada mas-uul oo waqti dheer qaatay ayaa isku afgartay in la hormariyo qorshayaasha ay ka wada hadleen dowlada hoose ee muqdisho iyo dowlada hoose ee beerna intaasi kadib ayaa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cabdiraxmaan cumar cismaan injineeriisow waxa uu hadiyad ka turjumaysaa hidaha iyo dhaqanka suuban ee soomaalida guddoonsiiyey duqa magaalada beerna master alekis oo ka mahadceliyey hadiyadda iyo booqashada uu duqa magaalada ku imaaday magaalada beerna ee caasimada dalka switzerland Bürgermeister Osman von Mogadischu in Bern. Es ist ein großes Vergnügen für uns, dass Bürgermeister Osman einen Besuch macht in Bern. Wir haben uns viel ausgetauscht, wir haben verglichen unsere beiden Städte, wir haben über eine Zusammenarbeit der Städte gesprochen. Ich habe viel gelernt von Bürgermeister Osman über die Verhältnisse in Somalia, in Mogadischu. Ähm, er hat uns erklären können, dass es eine positive Entwicklung gibt in Somalia, in Mogadischu, dass der Terrorismus äh, überwunden werden kann und dass sich die Verhältnisse normalisieren in Richtung einer zivilisierten, demokratischen Gesellschaft, was uns sehr duqa magaalada muqdisho mudane cabdiraxmaan cumar cismaan injineeriisu ayaa faahfaahiyey waxyaabihii ay ka wada hadleen isaga iyo duqa caasimada switzerland ee beerna
waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay in duqa magaalada bern ee caasimada dalka switzerland oo nagu soo dhaweeya xafiiskiisa oo aan marti u ahayn runtiina aad uga mahad celinayno sida uu noo soo dhaweeyey islamarkaana warbixin ka siinay xaaladda muqdisho iyo horumarka aan sameynayno maalin walbo waxaanan ku heshiinay in labada caasimadood dalalka switzerland iyo soomaaliya si laisugu soo wada shaqeyntoodii u noqon lahayd mid maaragtay joogto ah islamarkaana aan ka wada shaqeyn doono arrimo badan waxaanu ku casuwnay magaalada muqdisho isagana naga aqbal inuu imaan doono marka runtii aad iyo aad ugu faraxsannahay la kulanka duqa magaaladii sida cajiibka ah oo heerka sare ah oo runtii noogu soo dhaweeyey magaala madaxa dalkan switzerland ee ben waa mahadsantahy
nuur saciid taaliil warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho
kulan lagu taageeriyo waxqabadka kulan lagu taageeraya dadaalka dowladda soomaaliya ay ku dooneyso in lagu dhiso dekedda magaalada hobyo ee gobolka mudug ayaa lagu qabtay magaalada london ee dalka ingiriiska xanaan shidane ayaa warkaasi inoo soo dirtay
xaflad si harsaraha loo soo agaasimay islamarkaana lagu soo dhaweynayay gudoomiyaha degmada hobyo ee ka tirsan gobolka mudug mudane cabdulaahi axmed cali ayaa waxaa lagu qabtay magaalada london xafladda ayaa waxaa soo qabanqaabiyey qaar ka mid ah jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool magaaladan london xafladda lagu soo dhaweynaya gudoomiyaha ayaa waxaa kasoo qaybgalay bulshada qaybaheeda kala duwan dhanka kale qaar ka mid ah fanaaniinta u k ayaa halkaa heeso kusoo bandhigay waa kuwan dadkii kasoo qayb galay xafladda lagu soo dhaweynayay gudoomiye cabdulaahi ee waddankan ingiriiska marti u ah oo ay soo dhoweynayaan guddoomiyaha degmada hobyo ee dowlad goboleedka galmudug ee waddanka soomaaliya cabdulaahi axmed cali cabdulaahi faad waxaan si buuxda uga mahad celinaynaa dhammaan jaaliyadda soomaaliyeed ee soo ajiibtay maarata muxuu ahaa infitada aan ugu yeernay ee maarata muxuu ahaa soo dhoweynta guddoomiyaha degmada hobyo ee dowlad goboleedka galmudug walaalayaal soo dhowaada waad mahadsantihiin waan idinka mahad celinaa rag iyo dumar cabdulaahi waa maayir dhiimo iyo qaayo ku fadhiya aan laga indhisaaban karin hobyo wuxuu ka qabtay wuxuu sameeyey tirakoob uu ugu magacdaray mudnaanta yaa leh maxaan gobolka u qabanaa wadadee marnaa maxaan mataqaanaa ku horumaranaa gobolka waxaan jeclahay reer hobyo laba hadal inaa idhaahdo waa marka koowaad isku tashada oo la tashada dadka wax idiin ah oo ka tashada kuwa idinkala qaybinaya oo ogaada inaad mid wiil iyo walaal iyo hooye iyo aabba aad walaala tihiin waxtarka horta hore galmudug isbishii la hobyo in loo istaago waa qasab waxaan rabaa in halkan uga mahad celiyo madaxweynaha ee, soomaaliya mudane eh, maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha xasan cali khayre runtii waa mudan yihiin in loo mahad celiyo shaqo fiican bay qabteen Een, intaasoo sana bay dhib ku jirtay weligeedna ma ay dhicin arrintan maanta dhacday marka waa in laga faa'iidaystaa rag iyo dumar oqaashoo dhan waxgaradka gabdhaha in loo istaago oo dhaqaalo loo aruursho insha allah hadalka waxaan rabaa inaan ku soo koobo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa waddanka soomaaliya waddan nabada inuu ka dhigo ay horta dowladnimo ayaa wax lagu gaaraan Een, mahadna waxaa iskale ilaahay ka sokow madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo prime minister xasan cali kheyre mashaariicda ay ka wadaan guud ahaan dalka oo idil waxaa caawa farxad noo ah in aan halkan dhammaan jaaliyadii soomaaliyeed iyo jaaliyadii galmudug in aan gobol xariir u dhigno oo soo dhoweyno guddoomiyaheena degmada hobyo guddoomiye cabdulaahi axmed cali cabdulaahi walaalkii cabdulaahi faad inuusan ahaado guddoomiye wax sharaf waxaase ka shii sharaf badan in hobyo oo dumay ah inuu guddoomiye noqon ka shii sharaf badan gudoomiye cabdulaahi ayaa halkaa qodbad ka jeediyey isaguona ka hadlay xaaladda horumarineed ee ay marayso degmada hobyo gaar ahaan dekedda magaalada hobyo gudoomiye cabdulaahi ayaa ka codsaday jaaliyadda soomaaliyeed inay qayb ka qaataan horumarka dekedda magaalada hobyo waxaan marka hore salaan sharaf iyo karaamo leh aan u jeedina dhammaan reer london gaar ahaan gabdhaha reer london oo aan leeyahay jira oo jooga nasiib wanaag aniga maanta aragti ka duwan dadka qaarkood aragtiha ay qabaan aan qabaa oo ah hobyo maanta waxaan anoo codsanaya weliba inaad fikri ahaan aragtida aan qabee ah maanta wadda cusub ayay qaadatay waxaan mahad u celinayaa madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali khayr sababta ugu mahad celinayana wax kale maaha waxay u horseedeen hobyo wax yacni dowladihii hore ay ka xaqradeen dhabta waxaa fiican biniaadamku inuu abbaaro xaqiiqada inaan laga leexan runta waa in la abbaaraa hobyo madaxweynaha federaalkaa tegey wuxuu ka dhagax dhigay deked oo dekedda hobyo ah tallaabadii labaad waxay noqotay oo mar labaad la tegey in ay u- yacni haddii ilaahay ku reeyay ay tagaan dhowr hay-adood ama dhowr shirkadood oo kala duwan haddana waxaa laga dhabeeyey wixii la sugaayay annaga xogaan ka haynaa maamulaan waa ogeyn in ay u xayaran tahay dhismaha dekedda hobyo saxiixa laga sugaayay dowladda qatar iyo dowladda soomaaliya inuu dhex maro waayo waxba lama dhisi karo is-afgaraday ahayd marka hore oo madaxweyne is-afgarad dhex maray isaga iyo boorka tan dambe uu ku xigtayna waa tan ra-iisul wasaaruhu uu maalin soo seexay ee aad maqasheen tvdan aad ka aragteen waana hubaal ninka shaki uu kaga jirana ha iska bixiyo shakiga hobyo dekeday helaysa insha allah فكر لو كلا دونادا aragti siyaasad loo kala duwada wax macna ay sameeynayso annaga waxa macna noo sameeynayso meesha horumarka ay u baahan tahay inay helayso qofku hadduu kugu hiiliyo horumarka waxaa loogu hiiliyaa oo loogu garab istaagaa wuxuu kugu hiili marka waxaan leeyahay waa mahadsanyihiin madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha mar labaad iyo mar saddexaad waxaanan ka codsanayaa anoo og inay jirto qorshe ah in degdeg hoos loo geli doono in la dedejiyo si ay hobyo hore ugu socoto xanaan shidane warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada london
waxaa toddobaadkii lasoo dhaafay cisbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee banaadir ee magaalada muqdisho lasoo gaarsiiyey caruur la ildaran nafaqadarro iyo cudurro kale kuwaasoo laga keenay qaar ka mid a gobollada dalka warbixin ku saabsan arrintaasi waxaa booqday cisbitaalka hooyada iyo dhallaanka banaadir waryaheena cali axmed sheekh warbixintan ayuu inoogu diyaariyey
waa qayb ka mid ah isbitaalka banaadir ee hooyada iyo dhallaanka waxaa lagula tacaalayaa caruur laga keenay qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalka xanuunnada ay la ildaran yihiin waxaa ugu waaweyn nafaqadarro baahsan waxaa kale oo soo raaca maleeriyo dhiigla'aan iyo burukeeto caruurta ugu badan ee halkan la keenay badankood waxaa laga keenay gobollo fogfog oo ka mid tahay boosaaso mudug iyo shabeellooyinka cudurrada ugu badan ee halkan loo keenana waxaa ka mid ah nafaqa darro jadeeco iyo sidoo kale burukiito dhaqaatiirta halkan joogtana waxay ku dadaalayaan sidii ay dhammaantood ula tacaali lahaayeen
ilmo yaroo saddexiyo toban jira oo baraalis ah maadaama uu ilmahaygii maasha allah uu ii caafimaaday waxaan rajaynayaa inaan boosaso aan ku celiyo
bil iyo laba beri baan kula jiray kani waa qolka marka ugu horeysa ee lakana caruurta xaaladooda lagula tacaalo
inta aadan gudaha u gelin qaybtan u gaarka ah caruurta ay hayso nafaqa darradu xaaladaadu caadi ayay tahay balse markaad gudaha u gasho dareenkaadu wuu iska bedelayaa maxaa yeelay waxaad arkaysaa caruur fara badan oo ka baxsan halkii loogu talagalay oo xaaladooduna ay aad khatar u tahay kuwaas oo lagu hayo sariiraha isbitaalka qaybtan oo keli ah waxaa jiifa toddobiyo labaatan caruur ah kuwaasoo xaaladooda weliba ay aad u adag tahay
custaalka maadaama uu yahay sidaa garan kartay custaal oo national hospital oo wadanka dhan leeyahay oo custaalka weynaayo wadanka leeyahay uu yahay taas waxay keenaysaa in gobolada dhan laga yimaado Eh, waa aragtay bukaanada qaar waxay ka imaanayaan gobolada bari gaar ahaan boosaaso iyo dadaa ka imaanayo Eh, ilaa ceerigaabo waa laga imaanayaa meelaa laga imaanayn mal xuduudda etoobiya laga imaanayaa muqdishona waa meeshuu ku yaalay iyo Kaam- iyo sh- labada shabeelle waa meesh- meelaha ugu dhow aada uga faa'iideysanaya dadkaas kalena way imaanayaan qaybta hooyada waa mid kale oo haweenka aad muhiim ugu ah waxaana halkan la keenaa hooyooyin kala duwan haweenka ayadana waa qayb kale oo shaqayso oo u baahan ayadana weliba qaybta haweenka iyo qaybta caruurta waxay kula gadsiin haweenku waa ka sii khatar badan yihiin midda kale hooyo iyo cunug mar kasta hooyadii ah waxay tahay warshadii ilmaha soo saaraysay ayagu waa naga sii xag jiraan marka laga hadlayo xagga dhibaatada hooyooyinkaas waxaa loo qabtaa way ku dhalaan kuwa ugu badan oo ayagana la keeno waa sida hadda kuwaan waxaan dhahan waa lasoo horfeergaray waa ama meel kale laga soo diray sidii oo kaleeto ayagana xarumihii kaleeto wixii ay wax ka qaban waayaan ayaa isbitaalka loo soo diraa gaar ahaan hooyooyinka dhali waayo kuwa dhiigbaxa ku imaado kuwa eklamsiyada qabaan kuwaasoo dhanaa jiifaan iyo kuwii qalliinka u baahan maadaama isbitaalka uu sameyn karo qalliin qa- kuwa qalliinka u baahan ayagana waa la keenaa kuwaas marka labay isugu jiraan kuwana waxaa waa kuwa wax laga qaban waaya kuwana waxaa waa kuwa aan waxbaba haysan oo isbitaalka soo muto inuu maciin iyo wax u qabto intiina waa loogu qabtaa inta anaga karaankeenna ah maadaama waqti badan ay waxaan soo jiitameen ilaa iyo hadda sidii unbaa u wadnaa isbitaalka guud ahaan waxaa ka shaqeeya ku dhowaad saddex boqol oo isugu jira howlwadeenno caafimaad iyo qeybaha kala duwan ee nabadgelyadu ay ka mid tahay shaqaalaha halkan ka shaqeeya waxa ay laba toddobaad ka hor dhigeen cabasho ay kaga cabanayaan inaysan helin wax mushaaraad ah taas oo ku aadan dhanka dowladda axmed carays faarax waxa uu halkan ka shaqaynayay muddo labiyo toban sano ah waxaan ahay anigu nin neersana waxaan ka shaqeeyaa qaybta adhaltiga dadka waaweyn intaasaan aan shaqaynayana weli wax dowladda xaggeeda nooga yimid ama mushaar ama daryeel ama maarata xataa eh, tixgelin weli maana arag waxaan jeclaa marka aan ka codsanaya dowladda ilaahay baa wax laga codsadaa ilahay horta wax na siin karo Eh, dowladda waxaan ka codsanaya in ay toos iyo si toos iyo si dadban labadaba inay u timaado oo ay aragto waxa meesha ka jiro isbitaalka siduu yahay xaaladiisa isbitaalka intaasaa la soo waday intaasa mushaar la-aan ku shaqaynaynay annagoo neersankiya annagoo dhaqaatiirtiya waxaan u joognaa een, hadeertana weli usii joognaa haddii nafta ay baaqi nagu tahay inaan weli u shaqayno doctor cabdirasaaq xasan cali madaxa isbitaalka waxa uu sheegay inay codsanayaan in shaqaalaha kala duwan ee halkan ka howlgala ay helaan xaquuq annaga maamul ahaan waxaan rabnaa een- een shaqaalahaas meesha isbitaal oo duuli ah waay annaga waa garsanna magarta isbitaal duuli waay laakiin waxaan rabnaa kaliya in ninka xuquuqdiisi oo shaqo la siiyo magarta mushaarkiisa la siiyo xaqiisa uu helo fasaxiisa uu helo oo ku shaqeeyo qofka sidii duuliga ah loo shaqeynayo marka mutacalimu dawlatu mar haddii dowladda la wareegayso waxaas in la helo magarta haddii marka oo intaas la helo oo la helo eh, running costiga oo eh, shaqada waxay ku soconaysana la helo isbitaalka waa socona dadkana waa loo shaqeynaya dadka waa- inaan u shaqeyna diyaaran unahay isbitaalka banaadir waxa uu ka mid yahay isbitaalada waaweyn ee dowladdu ay leedahay kuwaas oo shaqeeya una baahan qalab ahaan iyo shaqaale ahaan in lasii xoojiyo taas oo muhiim u ah dadka shacabka ah oo adeeg fiican loo qabto cali axmed warbaahinta qaranka muqdisho
kulan lagu taageerayay waxqabadka dowladda soomaaliya iyo dhismaha xarumaha danta guud oo ay ka qayb galeen jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka norway ayaa lagu qabtay magaalada oslo maxamed cabdi mooge ayaa warkaasi oslo inooga soo diray somalai somalai waa ereyada fanaanka weyn ee bashiir cali xuseen iyo jaaliyiinta soomaaliyeed ee ku nool dalka norway gaar ahaan magaalada oslo oo soo qabaqaabiya xaflad aad iyo aad u qurux badan oo loogu talagalay guwaabo iyo taageero dowladda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xafladani ayaa waxaa kasoo qano cuqaalo iyo salaadiin iyo bulshada rayidka inteeda kaleeto gabagabada barnaamijka ayaan wax ka weydiinay soomaalida kasoo qayb gashay xafladan aadka iyo aadka u quruxda badan ee lagu taageerayo dowladda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya hadaladoodiina waxaa ka mid ahaa waa tallaabo wanaagsan ee, norway m- shacabka norway waagi horeba aad bay dowladda u taageeri jireen ha ahaata midda hadda jirta ha ahaata midii maxay ahayd ee tan kasii horreysay waa dad dowlad wanaagga soomaalida jecel runtii taageerada ugu badana gaarsiiya norway soomaalideeda iyo dowladda norway labadaba waxay mataqaanaaba dowladda soomaaliya u taageeraan si hagar la'aana iyo si mataqaanaaba kala maxay ahayd ee har la'aana marka insha allah maxay ahayd ee, isku imaadka maanta dadka isku imaadeen waxay tusaysa haddana wacyiga hadda waddanka ka jira inay taageersan yihiin asalaamu calaykum maasha allah aniga waxaan u arkaa goobaabin iyo maaragtay in jacaylka aan u qabno waddankeena aan muujinayno Een, maxaan kuu sheegaye waan u baahannahay sidaani si ka badan inaan usoo wada banaanbaxno oo aan taageerno dalkeena iyo waddankeena si ay maaragtay wanaageena iyo farxaddaan waddankeena u qabno aan dadka u muujino Ee, aad ayaad umahadsan tahay somali national t v runtii kulankan maanta wuxuu ahaa mid soomaalida norway oo isla degan gaar ahaan iyo hareeraheeda ay direen fariin ku saabsan sida ay dowladda soomaaliya u taageersan yihiin iyo sida ay qarannimada soomaaliya u taageersan yihiin waxaa laga dooday muhiimadda ay leedahay in dowladnimada la wada ilaaliyo in muxaafad iyo mucaaradba macnaha dowladnimada iyo qarannimada iskusi loo fahmo ee si geediga mataqaanaa horumarka ee soomaaliya uu gaaro meesha la higsanayo halkan waxaan uga diraynaa baaq yar anigoo ku hadlahaya tiimka magaciisa ee, madaxweynaha maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali khayre iyo wasiiradiisaba ee, waxaa loo baahan yahay dulqaad dheeri ah inaad muujisaan halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya markana warka dibadda dowladda turkiga ayaa hakisay howlgalkii militari ay ka waday gudaha waddanka suuriya madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan ayaa jimcihii sheegay in waddankiisu uu si kumeel gaar ah u hakin doono howlgallada militari ee ka dhanka ah xogaga kutirishka- kurdishka ah ee maraykanku taageero ee jooga waqooyiga bari ee dalka suuriya isagoo soo xiganaya wa- wada sheekaysi khadka telefoonka ku dhex maray isaga iyo madaxweynaha maraykanka donald trump toddobaadkii tegey wadahadalkii ina dhex maray t- master trump iyo sidoo kale xidhiirka aan la yeeshay diblomaasiyiinteenna iyo qaybta amniga iyo hadalka qoraalka ee ka soo baxay dhinaca amerika ayaa noo horseeday in aan waxoogaa kaadsanno ayuu yidhi erdogan intii ay socotay munaasabad abaalmarin ah oo ka dhacaysay magaalada istanbul milatariga turkiga ayaa bilaabay kurdishka ee loo yaqaano y b j bishii janawari ee sanadkan iyagoo la wareegay magaalada kurdishka ee afrin ee ku ta- ee ku taalla waqooyi bari ee dalkaasi suuriya milatariga ayaa toddobaadkii hore ku sigtay in ay sameeyaan isballaarin kale oo ka dhan ah kooxda y b j iyagoo markaa ku goodinaya in ay cagta marin doonaan guud ahaanba dagaalyahanada ka soo jeeda gobolka waqooyi bari ee dalka suuriya halkaas oo xooga gaaraya ku dhowaad laba kun oo ciidamada gaarka ee maraykanka ay ka howlgalayeen iyagoo gacan ka geysanaya dagaalka lagula jiro kooxda argagixisada ee daacish warkii oo dhegeystayaal kala socoteen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya saakay waa nagay taas inta aanu warkaa warkiisa kale dib ugu kulmi doono waa anigoo yaxya al faaraxa idinku dhaafaya sidaas iyo nabadgelyo